in ku badan lix qof oo owlaadan badan ayaan dhimatay cudurka shubanbiyoodka oo ku dilaacay magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed dhakhaatiirta isbitaalka jilaani oo kumid a isbitaalada kiyaala baraawe ayaa sheegay in la tacaalahay xaaladda dadka u sahrididay cudurka shubanbiyoodka door sayid cali oo kumid a dhakhaatiirta isbitaalka jilaani ayaa sheegay in lamadii maalmood ee lahadhaafi isbitaalka lahadeersii dad badan oo u sahrididay cudurka shubanbiyoodka oyo badanyin owlaad
run ahaantii xaaladahaas way jiraan oo maalmahan maaragtay xaalada noocaas oo kale isbuucii ugu horeeyey sida inuu infection dilaaca camal wax noocaas oo kale aan u maleynaynay laakiin wixii xaaladihii hadda way iska bedeleen oo maaragtay marka hore caruur keliyaan arkaynay hadda dad waaweyn iyo caruur intaba isugu jiraan oo waxaana loo keenayaa iyagoo maaragtay runtii xaaladda acute watery diyaariga loo yaqaano lagu arkaayo calaamadahoodii qofkii inuu maaragtay saddex mar uu isku xig inuu shumo kadibna haddana matagi uu bilaabo oo qofkii waxaa lagu keenaya isagoo aada u fuuqbaxsan marka way jirta xaaladahaas ilaa isbuucan iyo isbuucii ka horeeyaba xaaladahaas waa la kulanaa waana jiraan cusmaan run ahaantii haa cusmaan waa jiraan ilaa hadda waxaa aniga aan ka warhayaa ilaa iyo xaalado gaarayo afar xaaladood ilaa afar xaaladood aan ku dhihi karaa oo ilmo ah oo xaaladahaas maarata noocaas u gooriyoobay u dhintay sida maaragtay m c h ka iyo xaafad gudaheeda oo sidoo kale aan ka warhayno ilmo markaas naloo wacay oo laleeyahay xaaladaasi ku jiraan markaan tagnayna wixii aan maaragtay caawinaadii hore ee fast aidka aan u sameynay ee kadibna maarata ilmihii sidii u gurin waa jiraan xaalada oo maarata dhimasho ayaa jiraan mar walba waxaa muhiim ah in lagu dadaalo wax loo yaqaano hyogene wax loo yaqaano ama ah nadaafadda wax loo yaqaano in aada loogu dadaalo raashiinka la karinaya in si fiican laisaga kariyo sida khaasatan hilibka qudaarta markii in laisaga dhaqo si fiican loo dhaqo loo hagaajiyo loo nadiifiyo sidoo kale markii suuliga la isticmaalo kale ilmaha marka saxrada laga dhaqo kale in gacmaha saabuun iyo oomo wax fiican lagu dhaqo guryaha sidoo kale nadaafadda aad in loogu dadaalo oo si fiican koloriinka iyo ditoolka waxyaalaha maaragtay nadaafadda loo isticmaalo in aada loogu isticmaalo wacyigelin badan in la sameeyo bulshada in aada loo wacyigeliyo oo maaragtay oo laga wacyigeliyo qaabka cudurka u faafo maxaa yeelay cudurkan wuxuu ku faafaya contact hataa wuu ku faafaya qofka haddii qof qaba oo qofka kale maarata u dhawaado ama shubankiisa ama maarata dhacaanka jirkiisa u dhawaado wuu qaadi karaa wallahi cusmaan horta anaga bahda caafimaadka haddaan nahay khaasatan aniga dhakhaatiirta hadda aniga dhakhtarkan maaragtay isbitaalkan privateka shaqadayna waxay ku egtaa horta bukaanada inaan maarata la dhiilgareyno maaragtay aan ka fikirno xaaladahooda waxooda laakiin wixii ku saabsan in la ogaado xaaladan inay intay hataa in la hubiyo wax wasaarada maaragtay runtii iyo dad baa ku magacaaban oo mas-uuliyiin baa jooga degmada runtii arrintaas qaabilsan oo laga rabaa inay maarata u dhaqaaqaan oo arrintaas maaragtay hataa waxaa inay u dhaqaaqaan xisaabinteedii iyo tirikoobkeedii dhimashadaha iyo xaaladaha soo kordhayo runtii horta inay tahay in kale acudwitry dhaariga aan sheegayno hadda shumbiyoodka laftirkiisa in la xaqiijiyo baaris la diro hataa baarista haddaysan oolin degmada baraawe in loo diro xamar sheebaarida iyo wax loo diro la baaro waxaama virus caadigaa dilaacay mise shumbiyoodkii aan naqino kolera dilaacay laftirkiisa in la xaqiijiyo u baahan taha maxaa yeele sheebaarka in la geeyo arrintan la baaro mas-uuliyiinta caafimaadka degmada arrintaas looga baahan yahay sidoo kale waxaa jira mas-uuliyiin ku ayagna sidoo kale qaabilsan wacyigelinta arrintaas inay u dhaqaaqaan